galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oodan kaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa sabti bisha februari waa labaiyo labaatan sanadka labada kun shan iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta furay kalfadhiga baarlamaanka oo khudbad uu ka jeediyana kaga hadlay doorashada soomaaliya waxaana soo maray laba sano oo xiriir ah inaan meel dalka dibaddiisa u fadhinay dib u heshisiin iyo duugabis waa ka nimiday dalka gudihiisaa nimiday waa ka soo soconay odayaasheenna dhaqankaa nimiday waa ka nimiday maamul goboleedyaan samaynay waa ka nimiday maanta waxaan joognaa meel kale oo ah in aan dadka soomaaliyeed xuquuqdii ay la'aayeen muddo konton iyo lix sano ah inaan u celino
barnaamijka balyada iyo heesaha iyo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii xamaas ayaa sabtida maanta waxay sii daysay shan qof oo haystayaal israa'iiliyiin ah waxaana lagu wadaa in kooxda xamaas ay mid kale ay ka sii dayso ghaza iyada oo ku bedelanaysa boqolaal maxaabiis oo falastiiniyiin ah eli cohen oo toddoba iyo labaatan jir ah cumar shem tof oo laba iyo labaatan jir ah iyo cumar wenker oo saddex iyo labaatan jir ah kuwaasi oo ay kooxda ka soo qafaalatay goobtii uu ka dhacayay bandhig faneedkii nova markii ay xamaas weerartay koonfurta israa'iil toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ayaa waxaa lagu wareejiyey laanqeyrta cas si loogu gudbiyo ciidamada israa'iil taal shoham oo afartan jir ah iyo avera mengisto oo soddon iyo sagaal jir ah ayaa goor hore waxaa lagu sii daayay magaalada rafax ee koonfurta ghaza la-istaha lixaad oo la yidhaahdo xaashim al sayid oo soddon iyo lix jir ah ayaa waxaa la filayaa in laga sii daayo magaalada ghaza sayid iyo magisto ayaa waxaa gacanta ku hayay kooxda xamaas tan iyo markii iskood ay u soo galeen ghaza lixda qof ayaa ah lahaystayaashii ugu dambeeyey sida la sheegayo ee koox saddex iyo soddon qof ah oo markaas lagu sii daayay wejigii ugu horreeyey ee heshiiska xabajoojinta ah ee dhaqan galay sagaal iyo tobankii janaayo ilaa iyo lixdan kale ayaa weli ku harsan gacanta kooxda xamaas wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in ciidamada ruushka ay iska caabiyeen saddex weerar oo ay ciidamada ukrein ay ku qaadeen gobolka krusk ee galbeedka ruushka ee xadka ukrein sida ay tibisay wakaaladda wararka ee reuters reuters ayaan si madax bannaan u xaqiijin karin warkaasi ruushka ayaa u dagaalamayay sidii ciidamada ukrein uu uga saari lahaa krusk ilaa iyo bishii agost markii ciidamada kiev ay sameeyeen soo gelitaanka xuduudda oo ayna gacanta ku dhigeen qayb ruushka ah dagaalyahanada m saddex iyo labaatan ayaa dhowr jiho waxa ay ka galeen bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo shalay halka golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay uu ugu baaqay ruwanda inay joojiso taageerada ay siiso kooxda hubaysan islamarkaasina la joojiyo dhiigga daadanaya khubaro qaramada midoobey ah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa m saddex iyo labaatan oo ay taageerayaan ilaa iyo afar kun oo ciidamada ruwanda ah ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo ah gobol aan xasiloonayn oo qani ku ah kheyraadka dabiiciga shaqida deg dega ee kooxda m saddex iyo labaatan ayaa waxay horseeday in kumanaan ay qaxaan dagaalyahanada m saddex iyo labaatan ayaa axaddii lasoo dhaafay waxa ay la wareegeen gacankuhaynta caasimada gobolka koonfurta kivu ee bukavo toddobaadyo kadib markii ay la wareegeen magaalada goma oo ah caasimadda waqooyiga kifu iyo magaalada ugu weyn ee bariga dalkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qaraar si wada jir ah u ansixiyey jimcihii kaasi oo si adag u cambaaraynaya weerarka socda iyo siqidda dhaqdhaqaaqa m saddex iyo labaatan ee waqooyiga iyo koonfurta kifu oo taageero ka helaya ciidamada ruwanda qaraarka ayaa sidoo kaleeto ugu baaqay ciidamada ruwanda inay joojiyaan taageerada kooxda m saddex iyo labaatan eena si deg deg ah ay uga baxaan dhulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo shuruur la-aan warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku horreynay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalka ay ka qaban doonaan doorasho dadweyne muddo ka badan konton iyo shan sano kadib madaxweynaha ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey fadhi labada aqala ee baarlamaanka maanta ay ku lahaayeen villa hargeysa oo madaxweynuhu furay faahfaahinta warka waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ku furmay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo jirto hubantilaan siyaasadeed oo arrinta nuuca doorashadana aan isku aragti laga hayn xilligan madaxweyne xasan sheikh ayaa si rasmi u furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanku hadda si weyn isha loogu hayo wuxuuna u sheegay xildhibaanada labada aqal ee fadhiga maanta soo xaadiray in dalkuu aadayo doorasho dadweyne awoodna dib loogu celinayo dadweynaha mudanayaadi mar weyn dalkeennu wuxuu marayaa wuxuu soo maray geedi socod dheer oo siyaasadeed meeshii aan ka nimid waan garanaynaa iyo maalin walba meeshii aan soo joogno waxaana soo maray laba sano oo xiriir ah inaan meel dalka dibaddiisa u fadhinay dib u heshisiin iyo dowlad dhis waa ka nimiday dalka gudihiisaa nimiday waa ka soo soconnay odayaasheenni dhaqankaa nimiday waa ka nimiday maamul goboleedyaan samaynay waa ka nimiday maanta waxaan joognaa meel kale oo ah in aan dadka soomaaliyeed xuquuqdii ay la-aayeen muddo konton iyo lix sano ah inaan u celinno oo aan dhahno mas-uuliyaddiinna wadaninimo qaata ee doorta qofka aad ku aaminaysaan mas-uuliyaddiinna
madaxweyne xasan sheikh ayaana meesha ka saarin inay dhici karta gaabis iyo culayso ku yimaado siday waxu rabaan
ma rajaynaayo in ay howshaas tallaabtaas aan qaadnay waa tallaab weyn laakiin boqol kiiba boqol inay sidii aan rabnay iyo meeshii aan rabnay bilaabanayso laakiin taariikhda mugaan dib u eegno doorashooyinka aan dib u eegno dad aan tiro badnayn oo meeshaan fadhiyo oo aan anugu ka mid ahay waxaan soo joognay doorashadii doorasho ugu dambaysa ee dalkan ka dhacday voter registration ma jirin digital system ma jirin dadka ciddii doorasho rabto ha timaada inta la yiraa yaa warqadda doorashada la siiyo yaa qad meel taallana gacanta loo mari jiray markaasaa qofku inta iska soo tirtira qadda hadduu ku guulaysto kusoo noqon jiray doorashada mar kale iyo mar kale haddana uu codayn jiray madaxweynaha ayaa sheegay inay diyaariyeen qalab casri ah oo lagu qaban doono doorashooyinka wuxuuna hose lacagta ugu badan inay bixiso dowladda soomaaliya bilaabanaa si hab system digital ah oo qofka codaynaya la yaqaano oo tirada dadka codaynaya la yaqaano oo meesha ay ka codaynayaan la yaqaano ayaan rabnaa inaan ka bilowno qalab iyo teknolojiyada casrigaana aan adeegsano waxaan rabaa baarlamaanka federaalka inaan u sheego howsha noocaas ah qarashkeeda inta badan dowladda soomaaliya bixisay malaayiin doolar ayay dowladdu bixisay oo qalabkaas iyo tekhnolojigaas lagu soo iibiyo bajetkii iyo qarashkii doorashadu nooma wada dhamma wax badanaa naga dhiman weli waa u baahannahay kaalmo kow waxaan u baahannahay kaalmo dadka soomaaliyeed ganacsatada dowlad goboleedyada ciddii kaloo soomaaliya oo awooddo inay ku bixiso muxuu ahaaye qaaraan sidii aan ugu filnaan lahayn qarashka doorashada kadibna caalamka inaan weydiisanno wixii kaloo intaa naga sii dhinaada inay nagu kabaan sidaas daraaddeed doorashadu waa xaqiiqo way dhacaysaa ilaahay idankiisa ugu dambeynna madaxweynaha oo u muuqda inuu maskaxda ku hayo guwaxa siyaasadeed iyo mucaaradka bannaanka jooga ayaa dira fariin u muuqatay inuu kula hadlayo siyaasiyiinta saluugsan sida hadda u socdaan waxaan baaq u dirayaa siyaasiyiinta ku howlan inay shacabka ay da- shacabka danaynayaan inay ho- shacabkii ay danaynayeen inay hoggaamiyaan inay xaqiiqada uga warramaan waxaa dhabta ah oo saxda ah waddada in la qaadaa inay uga warramaan ma diidayno mana hor istaagayno mana ceebaynayno cillado hadday ka jiraan dowladda in la sheego in la yidhaha meeshaas gaabisaa ka jiro meeshaas kalena gaabisaa ka jiro laakiin mustaqbalka inaan mugdi laga dhigin mustaqbalka waxa soo socda ilaahay unbaa garanaya annaguna waxaan dadaalkeeda u gelaynaa inuu fiicnaado mustaqbal qurxoon inuu noqdo dadaal uguma jirno mustaqbal xun inuu yimaado sidaas daraaddeed in mustaqbalkana dadka loo qurxiyo wixii gaabis ee meel ka jirana la tilmaamo oo la yidhaahdo meeshaas gaabisaa ka jira waa dow aan la diidi karin mudanayaal iyo marwooyin dadka soomaaliyeed annaga ayay dhankeenna soo wada eegayaan mas-uuliyiintii xilka ay u dhiibteen ee ay shala doorteen waa annaga dowladda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan waxay u durbaan tumaysaa qabsoomidda doorasho qoficoda xilli ay wajahaysa muujado siyaasadeed oo kaga imaanaya xildhibaano ka mid a labada aqal siyaasiyiin mucaarad ah iyo laba maamul goboleed oo muddooyinkii lasoo dhaafay miiska looga arinsada arrimaha doorashada soo xaadirin mid ka mid a labada maamulna dowladda dhexe soomaaliya waxayba u jirta waaran soo qabasho ah waa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe cabdulqaadir okey v o a muqdisho
shalay oo ahayd kow iyo labaatanka februari ayaa waxaa lagu xusay dunida maalinta afka hooyo ee soomaaliga magaalada nairobi waxaa lagu qabtay munaasabadda loogu dabaaldegay xuska afka hooyo wariyaha v o a yaasin ciise wardheere oo xafladdaasi joogay ayaa warbixintan ku eegaya in ka badan toddoba kun oo luuqadood ayaa adduunka haatan badbaaday marka laga reebo ilaa iyo saddex kun iyo boqol iyo toddobaatan af oo qarka u saaran in ay dabar go-aan dabayaaqada qarnigan aynu ku jiro iyadoo ay jiraan afaf badan oo aan la diiwaan gelinin afka soomaaliga ayaa ka mid ah afafka walwalka weyn ay ka muujinayaan dadka afka soomaaliga ku xeesha dheer iyadoo shalay adduunka laga xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo wixii ka dambeeyey qoraalkii afka soomaaliga sanadkii kun sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii wax badan oo afka soomaaliga iyo taariikhdiisa iyo suugaantiisa ayaa horumar laga sameeyey walow ay weli taagan yihiin cabashooyin ka muuqanaya qaabka afka soomaaliga loo qoro farta iyo weliba naxwihiisa oo wax badani ay saamayn oo ku yeeshay xilliga burburka xaflado kala duwan oo adduunka ka dhacaya ayaa mid ka mida lagu qabtay magaalada nairobi maalinta afka hooyo taasi oo ay kasoo qayb galeen dad aada u fara badan dadkaa sida gaarkaa daraasadaha ugu sameeyena waxaa ka mid ahaa doctor maxamed dayib oo ka mida bahda waxbarashada ee dalkan kenya
runtii barnaamijkan wuxuu ila muuqday barnaamij loo baahan yahay oo baahidiisu ay taagan tahay maxaa jira saa sheegtay afaf badan oo waxaa jira adduunka ka tegey yani dabcan luuqadaha adduunka soo maray inta dabarkooday baa badan hadda inta nool luuqaduhu waa dabar gi'i doonaan horta ugu dambayno dabcan carabigu baa ka soo hari doonaa sida aan rumaysannahay hase yeeshee way kala dambayn doonaan waxaan rajaynayaa marka soomaaligu inuu noqon doono haddii uu helo maaragtay dadkiisii luuqadda insha allahu tacala carabiga ku xigi doonta xagga waxaan ka hadlayaa hadda midda aan sidaan u dhiga weeye waktigan xaaligaha afka soomaaliga marka runtii innagaa u baahane isagu inoma baahno marka waxaan u arkaa inay munaasabadan tahay munaasabad aad iyo aad muhiim u ah marka waxaan u arkaa inay muhiim tahay in la helo kulamo sidan oo kale ahaa oo afka hooyo lagu xoojinayo aqoon-yahano fara badan ayaa ka hadlay waxaana ka mid ah abwaan carab oo isagu madax ka ah xarunta awjaamac oo dhaqanka iyo hiddaha soomaalida lagu kobciyo maalinta afka hooyo oo caalamiga ah ka soomaali ahaan qiimo weyn buu inoogu fadhiyaa sidii burburkii u dhacay cid waliba iyada inay iskeeda isu xilqaanto uun oo waajibaadkii ummadda laga rabay ama dowladnimada laga rabay qayb ka mida ay qaadato mooyaane ma jirto dowladnimo si dhammaystiran u wada wada hawlihii loogu talagalay marka laga hadlayo afkana de waa ahaanshihii ummadda iyo jiritaankeedii waxaan qabaa inta xoolaha soomaalidu ay dhaqan yihiinna wax kasii joogaan reer miyigana wax kasii dhaqan yihiin la helayo dadka halabuurka iyo dadka dhaqanyaqaanka ah la helayo culimmadii hore wuxuun ka sii nool qolyahan dambe carabiga ay u bateen oo kuma badna luuqadda soomaaliga iyo iyo maaragtay miisaan inay siiyaan waxaan isleeyahay ma dabargo'i karo afkeennu wuse wiiqmayaa oo wiiqan fara badan baa ku socda iyo barbax oo ereyo badan oo dee ciddii wax ku bixin lahayd ee ahayd intixraac lagu sameeyo kuwa cusub ee soo kordhay loo sameeyo la falgal oo afkii soomaaliga in loo sameeyo erebixin cusub oo ay kula falgelayaan qorshahaasi runtii weli waa qabyo hawshaasi waxaa la odhan karaa dhinacii dowladnimada bay ka dayacan tahay laakiin dhinacii bulshada ama ha noqoto dhanka halabuurka ama ha noqoto dhanka dhaqanka kale ama ha noqoto dhanka culimada oo iyaga laftoodu aan meel soo ka dhacayn waa dadaal badan baa runtii ku socda runtii farintayda ugu dambaysa waxay ku socotaa guud ahaan bulshada gaar ahaan bahda dhaqanka oo u baahan in yani loo baahan yahay inay dadaal intan ka badan geyso sidoo kale bahda culimada oo ah culimada diinta wax waliba culimay leeyihiin culimada diinta inay iyana dadaal ku bixiyaan sidoo kale culimada taariikhda inay iyaga laftigoodu raadiyaan erebixinaha iyo waxyaabihii waxyaabahan cusub ee barbaxa ku samaynaya afka soomaaliga halkoodii sidii loogu hayn lahaa in lagu dadaalo dowladnimadu karaan meel kasta ha dhigo ama awoodeedu intay doontaa ahaatee in iyada laftigeedu qaybteedii qaadato oo aan lagu mashquulin wax ummadda jiritaankeedii baabi'inaya lagu mashquulo waxa ummadda jiritaankeedii adkaynaya ilaalinaya walwalka adduunku uu ka qabo afka hooyo iyo khatarta markaasi la soo darsaysa ayaa si gaara loogu tilmaamay wixii ka dambeeyey sanadkii kusaaaboqoayokontonkii xasuuqii ka dhacay dadka bangaalka oo afkooda u dagaalamayay markii dambena east bakistan ay noqotay dalka bangaladesh oo ka go'day dalkaasi bakistan inkastoo afkoodu haatan uu ka mid yahay afafka hodanka haddana waxaa la aqoonsaday sanadkii kusaaaboqosagaaiyosaaahankii in afka hooyo loo sameeyo maalin lagu asteeyo iyadoo si rasmiyana unesco ay u aqoonsatay labadii kun markuu sanadku ahaa yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo kulamo ku leh magaaladan washington d c ayaa toddobaadkan ugu soo booqday xarunta v o a waraysi dheer oo aan wasiirka la yeelanay ayaan wax ka weydiinay arrimo ay ka mid yihiin hakinta gargaarka maraykanka ee soomaaliya doorka dowladda ee dagaalka ay puntland kula jirto kooxda daacish ee ka socda gobolka bari xiriirka dowladda federaalka iyo imaaraadka arrimaha doorashooyinka joogitaanka ciidamada ethoobiya ee soomaaliya arrinta somalilan iyo arrimo kale oo la xiriira xaaladaha dalka fiqi ayaan sidoo kale wax ka weydiinay wararka sheegaya in dowladda ay ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble u diiday warqad uu uga baahnaa si uu ugu safro dalka koonfur afrika iyo guud ahaan culaysyada ay sheeganayaan mucaaradka wuxuu stuudiyaha v o a ugu waramay waryaha v o a-da falastiin axmed iimaan
safarkan wuxuu la xiriiray shir security councilka golaha amniga qaramada midoobay maadaama xubin joogto ah aan joogto ahayn aan ka nahay shan iyo tobanka dowladooda ku jirta soomaaliya ay ka mid tahay bil kastaaba dowlada ayaa qabta shir guddoonka shirka marka hadda dowladda china ayaa haysay iyaga naczuumay mowduuc muhiima oo na way way ku saabsanayd shaqooyin kalena waan lahayn marka inaan shirkaas kasoo qeybgalno mishankeennana howlo aan ka dhex lahayn ergadeena joogta new yorkna way jirtay shaqooyin aan wada wadnay oo aan booqasho ay ahayd inaan ugu nimaano iyo inaan dee dowladda maraykanka mas-uuliyiin ka tirsan aan aragno intaba safarku waa la xiriiray waxaa jirta in maalin hore xubno mucaaradka ka tirsan ay sheegeen in laga hor istaagay inay shir jaraa'id qabtaan ama kulan inay yeeshaan ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooblana waxa uu sheegay in dowladdu safar uu aadi lahaa dukumenti ay uga baahdeen in aanay dowladdu siinin ma waxaa jira cadaadis gaar oo aad saaraysaan siyaasiyiinta aad u aragtaan inaanay dowladda ku fakerahayn hadda horta waxaa ilaaha mahaddiisa maalin maalmaha ka mida waxaan taagnayn hebelow ma safri kartid madaxweyneyaal laba ah in airboorka laga hor istaagay baan taagnayn maantana waxaan leenahay warqaddii loo baahnaana looma qorin dowladda warqad aan uga baahnayn warqaddiina looma qorin maaha waxba nalka hor istaaga warqaddiina lakuma qorin waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday shirkii ugu weynaa bay qabsadeen maalinkii ku xigtay xaggee ku qabsadeen meeshii ay lahaayeen waana lakuu diiday ku qabsadeen taasi marka inay iska hadalla yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oo isan dee wax lagu goosanayo wax la raba in lagu goosto ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceeb kale loo waayo waa iska muuqataa arrinta maxamed xuseen rooble ra wasaareheenii hore xushmad iyo qadarin weyn baa looga hayaa runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa nin maantay warqad loo diidanaya inuusan ahayn cid kasta way ogta warqaddii waan haynaa kowdii bisha february buu naga soo codsaday the same day oo kowdii bisha february ah ayaan u qornay safaaradda south africa asagii wafti hogaaminaya warqaddiina waa haynaa safaaradda south africana way gaarta marka anigu ma ogi meel lagu diiday maxamed xuseen rooblana inta hadlay anuu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa lai diiday laakiin waan arkay war la wadwadoo la leeyahay maxamed xuseen rooblaa diiday marka uu hadlo markaasay dowladda soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaasaan ka bixinayna laakiin hadda hadal maxamed xuseen rooble ma hayo dowladda culaysaa gudaha ka haysta ha noqoto maamul goboleedyada doorashadii mucaaradkii dhinaca kalena dibaddii culaysyaa ka imaanaya xiriirka kenya etoobiya ha noqoto tan imaaraadka ha noqoto culaysyo badanaa jiro arrimaha dibadda ah dowladdu ay hadda wajahayso ma isleedahay dowladdaada laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddoxileedkeeda ku shaqayso horta waa la ogyahay soomaaliya inaysan provocation samayn cidna raadsan ethoobiyaa tilmaantay ethoobiya iyadaa dowladda soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii taas maya haddaan niri kuma qaldanin madeedii aan nirina way socotay waana heshiina hadda etoobiya waa isku ronnaa ayaamahan waa iswadanaa kenya anugu hadda waxba kuma ogi kenya calaaqaadkeenu waa fiican yahay waxaan joognay xilli ciidamo inta xuduudda la geeyo ciidamada kenya iyo isxabadaynaya ayaan soo mar maanta isma xabadaynayno calaaqaadkeenuna waa fiican yahay waxyaalo yaryar way iska jiraan oo dowladuhu dee boqolkiiba boqol dowlad walbaaba dan bay ka lahayd dalkan wuu iska furnaa dalkan cid xisaabiso oo maya tiraahdo ma jiri jirin dowlad tiraahda maya waxaad ku xadgudbaysaan waxaas iyo waxaas hadda laakiin dowladd waxaa joogta dhahaysa adeer naga joog xuduudaada ku ekow meeshaada ku ekow naga joog marka taas way ka imaanaysaa nin iska bartay inuu iska tafaqsado gacmaha meelaha ka gashado markii la yidhaahdo naga joog xoogaa inuu leeyahay maxayd waxaan isbedelay way iska dhici kartaa laakiin hadda dowladaha runtii culays weyn aan ka wajahayno kenyana ma jirto culays ethoobiya dhankeeda aan ka wajahaynana ma jirto laakiin waxaan u taaganna maslaxadda soomaaliya ciddii iyo madax banaanida soomaaliya soo faragashato inaan gacanta ku dhufano waa u taagannahay taas maaragtay mujaamalo ka geli mayno diblomaasiyad ka geli mayno waxaa weeye xadgudub cidna ka aqbali mayno dalka soomaaliya dal xora weeye waana soo ahaa runtii waana kuna soo caanamaalna dalka soomaaliyana way taas taasay aaminsan yihiin arrinta gudaha ayaa wa iska sii jiitamaysaa waana iska soo jiitamaysay iyada naftirkeedu fowdadii dad badan oo ku soo barbaaray maamullo fowdadii ku dhismay dad aan yacli dhihi jirin waxyaalo badan oo iska jireen laakiin hadda dowladda waxay u taagan tahay slogankeedana ahaa soomaaliya heshiis ah dunidina heshiis la ah ciddii diidda marka ayagu inay heshiis nala noqoto dee annaguna ka daba orod ma jiro soomaali heshiisa qofkii diidana iyadana dee soomaali weligeed waa heshiin doontaa waa daba soconaynaa waana runtii waad ogeyd siciidani markii koowaad oo dee dowladda uu ka tegey caleemasaarkiisa markii dib loo doortay in madaxweynihii inta safray uu tegey niyad wanaag bay ka ahayd in gogol la fidiyey oo layidhaah laisku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo daacishta iyo dagaalka in dowladda soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinaysa mar walbaba dhaawacyadan soo qaadno rasaas ha lagu siiyo xagga ha lagu siiyo laakiin isagu wuu diidan yahay waana arkay wasiiro maamulka ka tirsanoo hadba inta meediyaha soo istaaga markay daacish meel yar ka qabsadaanba dowladda soomaaliya dhaleeceynaya sidii dowladda soomaaliya oo daacish waana arkay waxaasi ma jiraan dadkana in la marin habaabi maaha dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho laakiin albaab ay ka soo gasho wayla'da ciddii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka puntland ha noqdo ama dadka soomaaliyeed guud ahaantoodba culammaduba ha ahaadaane waana arka xitaa culamo noocaasoo kale ku jirta dowladda soomaaliya diyaar waxay u tahay inay ka qayb gasho laakiin space xoog kuma soo geli kartee waa in maamulka meeshii jiraahi uu raalli ka yahay ma ka shaqaysan inaad boos ka heshaan waa laga shaqeeyey madaxweynuhuna waa ka shaqeeyey si la yaqaano uga shaqeeyey caddaymana waa haya
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo u warramayey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabdiqaadir maxamed mursal ayaana dhegaystayaal idiin soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha
galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur inta aanan gudagelin dhambaalladii aad inoo soo dirteen aan marka hore ku horumarno dhankii heesaha waxaanan idiin soo qabtay heesta carafa iyo fannaanka cawaale aadan ayamaha ciisiga leh ilaaxaa dilbarakeeyey kuwa khayr ducaane waxiga lagu calaamiyey malin caadhoo lahaynoo cafiyo farax la caadaystay subaxiida adiga dhashiyo yowmal carafaadee ogow camal samaantada hablaha caada dheer tahaaye ayamaha ciisiga leh ilaaxaa dilbarakeeyey kuwa khayr ducaane waxiga lagu calaamiyey malin caadhoo lahaynoo cafiyo farax la caadaystay subaxiida adiga dhashiyo yowmal carafaadee ogow camal samaantada hablaha caada dheer tahaaye carshigii ku taalaha sadkuuca dilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfi iyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cuban carshigii ku taalaha sadkuuca dilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfi iyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan dabacii cuntama iyo gobnimo caadil kuu dhaliye ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahaaye nin waliba mid buu dumar calmaday way cuduun tahay amantaa haddaan curiyoon cawaba asteeyo waxaa jacaanoo jacayl ma laha ceebaale dabacii cuntama iyo gobnimo caadil kuu dhaliye ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahaaye cabshigii ku taalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfi iyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan cabshigii ku taalaha sadkuu caadil kuu qoray
waa tahay codkaasi cawaale aadan aan intaasi kaga gudubno dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray aabbe ibraahim xasan garabey daandurey waa saaxiibkay waxaa kaloo ku jira hooye zaynab maxamed cusmaan zaynab boocow iyo caruurtooda oo kale ah maxamed ibraahim xasan iyo hodan ibraahim xasan cabdulqaadir ibraahim xasan waxaa kaloo dhambaalka ku jira jameelo cali murug iyo juwaka cali murug dhammaan reer xasan garabey waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo mune cabdulqaadir maxamed shaqaaq oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay cabdulaahi iyo muna allaha ka dhigo kuwii isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqo aamiin hambalyo taasi la mid ah waxa ay naga soo gaartay madaxa laanta af soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa saciide cali fallaax iyo caruurtooda muqbil cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa ikraam axmed cali soomaaliya cabdiraxmaan yabrow iyo saygeeda muunye xaaji muunye iyo ilyaas cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa maryama sheekh axmed caadil kowthar cabdiraxmaan yabrow iyo saygeeda ibraahim maxamuud ibraahim camalow waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ee halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo muna cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington d c waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana allaha idinku arsaaqo aamiin dhankii heesaha haddii aan mar kale aadno yartii reer hodan iyo fanaanka cabdulcasiis iskalaaji
isku kama haro yarti reer hodan enka eli jiray una hurda kama lado yarti lagu habay hol wadaagayo weyga raaxada mahanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan enka eli jiray una hurda kama lado way haweynto wayla haysaa oyo ubaliyo ma midoylo hadhacdaaxale mid la hurdaa mise iibashada way hadaaqadaa oo haraatira way haweynto wayla haysaa aad tufaan diray ambalyo siday cid ma hoos marin mare hooyanine muuqal daalay eega quruxley haaradooliyo hodka nogobay iga heestaa aad tufaan diray ambalyo siday cid ma hoos marin mare hooyanine muuqal dhaalay eega quruxlay haaradooliyo hodka nogobay iga heestaa hadde himiladu himiladu hadde himiladu himiladu ihirgelisaa haddanaadimada hubka koraya oo nirdoogliyo hoysan tegaya himiladu himiladu hadde himiladu himiladu ihirgelaysaa daaniyad dhalasho ayaa gacantayda ku soo dhacday waxaana inaga soo gaartay fardowse cabdulaahi cadow iyo anise cabdulaahi cadow khadiijo cabdulaahi cadow nuurta cabdulaahi cadow cabdinaasir cabdulaahi cadow iyo mucaad cabdulaahi cadow daahir cabdulaahi cadow hooye fadimo aadan kerow iyo abti abshir aadan kerow abti maxamed aadan kerow iyo aaba cabdulaahi cadow dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho ay halkan uga dirayaan cali cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo ay gabari ugu dhalatay dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasi waxaa loo bixiyey bushra waxaan leenahay allaha ka dhigatiy dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin markana waxaa noo baaqaya doctor daahir jaamac muuse daljir iyo khadar cabdi suldaan cabdiraxmaan xuseen beegsi maxamed cismaan gabalaax khaliil cabdi bashiir iyo faarax mahad xasan axmed ismaaciil cabdilaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdisamed iyo maxamed maxamuud inabuur maxamed cabdilaahi maxamed iyo maxamed cabdilaahi mawliid shaarub maxamed daahir maxamed abshir cabdi cabdilaahi iyo injineer maxamed cabdilqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro dhammaantood dhallinyaradaasi oo isku duuban islamarkaana ku sugan xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay u hambalyeynayaan siciid maxamed daahir iyo amran siciid jaamac oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara ubad kheer qabaana kala hela aamiin aamiin ayaanu annagana idin raacinay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta gaasira iyo fanaanka axmed mooge liibaac
hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraab markay gabaxa noqdaan hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraab markay gabaxa noqdaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan gartaakii wax garaada loo gaysan jire gartaakii wax garaada loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya inay dagaalaan gudiidihii isdiide gashi kala dhex yaallo ee geeri iyo dhiig goostaa inay dagaalaan egeedi kala rare urgumaar ku kala galo egeedi kala rare urgumaar ku kala galo dartaa inasan wayna loo gaysan jire dartaa inasan wayna loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya hadduu gugu da'o gunyadu dhasho tiyo galab carrow geeddi loo lalabay hadduu gugu da'o gunyadu dhasho tiyo galab carrow geeddi loo lalabay geeljire haraadani hadduu beesha uu gubo geeljire haraadani hadduu beesha uu gubo dartaakii wax garaada loo gaysan jire dartaakii wax garaada loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya dhaqaaqo maalgabagabeeyaan oo niman gabraartiyo reer guri ka hoos kaco hadduu guluf dhaqaaqo maalgabagabeeyaan oo niman gabraartiyo reer guri ka hoos kaco oo labada geesood ku goobeeyo haadkii oo labada geesood ku goobeeyo haadkii dartaa inasan wayna loo gaysan jire dartaa inasan wayna loo gaysan dhegaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga
oo aad tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhambaalkani wuxuu naga soo gaaray aabe cabdulqaadir maxamed shaqaaq hooyo jamiile maxamed cariif iyo afrax maxamed xabiibe maxamed hane maxamed iyo ayuub maxamed iyo yuusuf shaqaaq dhammaantood iyagoo isku duuban waxay u hambalyeynayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo muna cabdulqaadir shaqaaq oo ku aqalgalay gobolka virginia ee duleedka washington d c waxaan leenahay cabdulaahi muna allaha idinka dhigo kuwii isku waara guri barwaaqo ah bashbash iyo barwaaqo aamiin hambalyadanina waxay naga soo gaartay ibraahim liibaan abshirow iyo faadumo liibaan abshirow nuney liibaan abshirow iyo yaasmiin liibaan abshirow aadan liibaan abshirow xamse liibaan abshirow xasan aadan liibaan sacdiyo aweys iyo suleymaan sheekh xasan cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan qureysho maxamed iyo cabdisalaan liibaan abshirow oo ku aqalgalay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin waa hagaag dhankii heesaha aan dib ugu laabanno waxaanan idiin haynaa heestan ay ku luuqeynayso fanaanada farxiya fiska
jacaylku hogaani suray hamuuntuna iguma yaraa ilowguna igama baxo ehe afkuna hadalkaaga iyo adaaqii
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo aamine maxamed salaad iyo eed nishey maxamed cali adeer isaaq maxamed cali iyo abujamaal shariif maxamed axmed nadaamiye iyo cabdisalaan hareeri iyo abaayo asmo shariif sacadiyo farxaan iyo cadnaan xuseen iyo cali maxamed cabdinuur dhammaan dadkan oo ku sugan meelo kala duwan oo ka mid ah soomaaliya ayaa waxay u hambalyeynayaan fartuun shariif maxamed iyo cabdifataax aadam oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban alla hadan kala siiyo aamiin hambalyo kale oo aroos waxa ay naga soo gaartay xamdi aadan maxamed gaas iyo cali xasan taakow firdowse xasan taakow mumtaas cabdinaasir aadan iyo anas cabdinaasir aadan khaalid cabdinuur aadan iyo ruweyde cabdinuur aadan abshir aadan maxamed iyo cabdiladiif bare aadan xuseen xasan waa xusni fashion iyo cabdinaasir aadan maxamed dhammaantood ayaa u hambalyeynaya xuseen xasan taakow iyo farxiyo xuseen aadan oo aqalgalkoodu uu dhacay ee sideedii bishan february sanadka labada kun shan iyo labaatanka waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idin kala siiyo aamiin gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa dhegeystayaal aan idinku macsalaameyn doono galabta waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta cabdulqaadir xasan nageeye iyo faadumo axmed dhimbi heestaas ayaana ugu dambeysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adigaygu girto golxubada faysi oo ilagaday gudumo gudubtayda qaadi marka markaan gaari gaadha marka markaan gaari gaadhaad gudcir mara rawliyo goliga cararte goliga cararte allah gargaare allah allah allah allah ii gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro garaaqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene dadka kala garsiiye anigii ku gawdhishe godiyo beesiyo gosho kaga carara Gama godki godki godki godkan ku qodayo gabiban ka tuule igaro igaro igaro igaraw haygoyne waxaa nahay dadka xaale
markaan ku godoomay naftu gebi dhacayseen hugula la hawgo wadigii gowrshe gacalnimo ilaawe geestayga dhaafi aniguba guulaysto aniguba aniguba guulaysto iga gurjacayno wigelin cibaari nafsigan gadiyeyba nafsi nafsi nafsi
hambaliyada iyo heesaha uu nala socodsiinaya nuur xasan nuur nuur buqaari wuxuu ugu dambeysay idaacadda galabtii wararka v o e waxaana idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandura intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo